إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyaha alfurqaan qodobada abcaha u ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah dagaalo mar kale lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada noqokori ee gobolka hiiraan isku socodka gaadiidka ee magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho ayaa hakad galay kadib markii ay go-een buundooyin ku yaala degmada buurhakabo ee gobolka baay qaar ka mid a ganacsatada magaalada hargeysa ayaa kasoo horgeystay burburin uu maamulka la baxay somalilan ku hayo goobahooda ganacsi saraakiil ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa safar dhulka ay waxay ku tageen deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay wadaan abaabul ka dhana madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooba faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegnay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام isku soo noqod wacan dhegaystayaal waa habeennimo khamiisa afar iyo labaatanka dulqacdi sannada kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan koob iyo labaatanka bisha shannaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan dagaalo mar kale lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan dagaalada maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen isku socodka gaadiidka ee magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho ayaa hakad galay kadib markii ay go-een buundooyin ku yaala degmada buurhakabe ee gobolka baay faahfaahinta qodobkanina waxaa inoo haya waryaheena cadnaan xaaji muxsiin waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee baydhabo iyo muqdisho kadib markii ay go-een buundooyin muhiim ah oo ku yaala degmada buurhakaba maamulka degmada buurhakaba ee hoostaga kan la baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in muddo bil ah ay dhisi laayihiin buundooyin ku burburay roobabkii dhowaan ka da-ay dalka kuwaas oo ku yaala magaaladaas waxa ay sheegeen inay laayihiin qarash ay ku dhisaan balse arrintaas ayaa waxaa aqbali waayey dad badan oo waxgarad ah maadaama ay maamulkaasi dadka shacabka ah ee magaalada xoog oga qaada lacago baad ah mid ka mid ah maamulka degmada ayaa sheegay in aysan hayn qarash ay ku dhisaan buundooyinka burburay oo labo ah kuna yaala magaaladaas sida uu hadalkiisa u dhigay buundooyinkii degmada buurhakaba buundooyinkii oo magaalada dhatiyo bartimaha maraayan oo jidkii baydhawo iyo baydhawo iyo xamar iskiiraay yo buundooyin iyo jidid badana gohan may larahayso halbil iyo jidideedunka shaqeeyahayna arri ku shubahayna gowiteedii oo laamigi boholnagadeen oo lugoy biyogigoy yo arraku shubahayna ayaantun dhisaani muddinii qaadati owalba hal qoflay hayni halbila laamigi gowshe lama kilomitr laharbiyaani amigi maalanga kor surugna qarash una hadda isku biyaana mahayna haani laamigi kusuubiyaani ba sakaraad la'ana hadalkan ka soo yaray maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan ay wadayaasha gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ka shaqeeya gudaha magaalada muqdisho ay ka cabteen burburka ku yimid wadooyinka halbowlaha u ah magaalada kadib markii ay halkaasi ka da-een roobab xoogan iyadoona wadayaasha ay sheegeen in bil weliba laga qaado canshuuro xaddhaaf ah balse aanay jirin cid wax ugu qabata dalka taa cagsigeedana ay canshuuro halunsadaan saraakiisha gobolka banaadir qaar ka mid a ganacsatada magaalada hargeysa ayaa ka soo horjeestay burburin uu maamulka la baxay somalilan ku haya goobahooda ganacsi faahfaahinta warkanina waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena axmed cabdulaahi ganacsatadan oo saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa ay si adag ugu soo horjeesteen burburinta uu maamulka la baxay somalilan uu ku hayo goobahooda ganacsi ee ku yaala magaalada halka loo yaqaano lix iyo labaatanka juun ayay inta badan ku yaalaan meheradaha ganacsi ee uu maamulka ku howlan yahay burburintooda waxa ayna ganacsatadu sheegayaan in sidoo kale la burburiyey hantidooda waana lagu soo guuray un alaabtii waana laga jajabiyey dabkii oo ku jiraana laga jajabiyey dhibaato badan baana loo geystay wax nala siiyo horena ma jirto waxaanu ku talagalnay ma jirto anigu saaka waxaan la kulmay anoona ogeysiilaysiin runtii meherada waa meherad caan ah oo muddo dheer jirtay haddana ogeysiis wax ogeysiisoo la siiye ma jirto dadkii xitaa waxaana dadka qodhan waa qaalinayoo dhahaya de wax ogeysiis la siiye ma jiro xoog baa la yimaado cagafcagaf baa la geliyey xaggay de meesha khatar bay gashay waayo dab baa ku jira dab baa ku jira marka sharcigana meeshana saddex mitir baan u jiraa dariiqii dadkiioo si dul degan oo ku ganacsanaya goobtii oo saaka usoo kollaay hooyooyin fara badan iyo aabbayaal fara badanoo meeshii ganacsi aan u imaaday ayuunbaa cagafla geliyey xitaa diyaargaroob lama odhan dad fara badan buu leydhku saameyn gaadhay oo anaka ayagunbuu leydhka nugu dhici gaadhay oo annakaa meherada kula meeshii laakiin waxaasu dardargelina midna noomay sheegin cagaftii unbay nugu bilaabeen markii dambena maxay ahayd toolay gacanka hadal bay bilaabeen si kastaba ha ahaatee meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa ka jira cadaalad darro baahsan iyadoo ganacsatada halkaasi ku nool ay wajahayaan cadaalad darro saraakiil ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa safar dhulka ay waxay ku tageen deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan faafahinta qodobkanina waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed qaasiim saraakiishan oo iskugu jira kuwa militariga iyo booliska ee dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay safar dhanka lugta ah ku yimaadeen deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ujeeddada safarka saraakiishan xabashida ah ayaanan weli la xaqiijin balse waxa ay xoguhu tilmaamayaan inay u yimaadeen dagaaladii ka dhacay deegaanka dacwaley ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo ay dowladda itoobiya ku xasuuqday dad shacab ah inta aysan saraakiisha xabashida ah soo gelin dhulkaas waxaa magaalada wajale sii tegay saraakiil ka tirsan maamulka la baxay somalilan waxaana xubnaha xabashida qaabilay ka mid ah guddoomiyaha gabiley iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka magaaladaas safarka xagga dhulka ah ee ay ku yimaadeen saraakiisha xabashida itoobiya ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo wararka la helayo ay tibaaxayaan in hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan ciro oo safar ku tegayo dalka jabuuti dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay dhibaatooyin ba-an ku haysaa bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda iyadoona u samaysatay maleeshiyaad ay ku xasuuqdo dadkaas halka xiliyada qaarna ayba si toos ah xasuuqa u geystaan ciidankeeda dhegeystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay wadaan abaabul ka dhana madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaa faahfaahinta warkanina halka ka soo jeedinaya wariyaheena cabdulqaaliq macal cabdiweliyi maxamed aamiin oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan hanaanka uu wax ku wado xasan sheekh ayaa sheegay in ay wadaan abaabul ay kaga soo horjeedaan mashruuca uu la yimid madaxweynaha dowladda federaalk ee uu ugu yeeray doorasho qofiicod ah waxa uu sheegay in safarada saciid dani iyo axmed madoobe ay qeyb ka yihiin abaabulkan siyaasiyiintu isku aruursanayaan sidoo kale waxa uu sheegay in xasan sheekh uu samaystay xisbi isaga uu dana gaar ah ka leeyahay islamarkaana uu doonaya in ummadda soomaaliyeed ku dhaco hantidooda
madaxweynaha waa duu xisbi weyn ku dhawaaqday bacdamaa xisbi weyn uu ku dhawaaqday oo maamul goboleedyadii saddex ka mid ah iyo khaatumo uu ku doo soo darsaday intii kalena uu ka tagay haddii hadda madaxweynihii asoon cidna la tashanin ee keligiis wax samaystay ee aan xanaanka oo xisbiyada aan lagu heshiinin oo guddigii doorashada aan heshiis lagu ahayn hadde mucaaradkii way kaceen ilaan doorasho waxay ka dhici kartaa meel nabad jirto meel dagaal ka jiroo laisku haysta mar naba doorasho kama dhici karto oo isdila imaanaya abaabulaa lagu jiraa siciidane safaradiisa dibadda iyo axmed madoobe safaradiisa dibadda waxay ka mid tahay inay dowladaha deriska nala ah iyo dowladaha aan saaxiib kala nahay oo soomaaliya ganacsiga la wadaago inay xiriiro ka soo xirtaan oo madax bannaani ah oo dowladda federaalka shaqa aan ku lahayn siyaasadooda ku xihan tahay xiriirka caalamiga ah waaye waxaa sii xoogaystay mucaaradka xisbiga uu dhisay xasan sheekh iyagoona mas-uuliyiinta mucaaradsan xasan sheekh ay sheegeen in ay dagaal la geli doonaan haddii uu joojin waayo kala sooca uu wado dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa warka habeen ood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan